الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatanaad min suurati اlmuzammil qaala allahu tacaala ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min hulutay اlleyli wanisfahu wahuluthahu wadaa'ifatu min aladiina macak wallahu yuqadiru اlleyla waاnnahaar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo soo sheegay axwaal la xidhiidhay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam deedna aayaadkii waxay mar labaad ku noqonayaan oo ay ka hadlayaan suuradda bilowgeeda arrinkii lagu soo sheegay ee qiyaamuleylka ahaa ayay aayaadku aakhirkeedana suuradda looga sheekaynaya oo ay ka hadlayaan aayaadku inna rabbaka rabbigaa nebiyullaahi moxamedow calayka asalaatu wassalaam yaclamu waa ogyahay annaka adigu taquumu inaa qumaysid oo aa qumtid adnaa wax ka yar min huluthay illeyli hameenka labadiisa hulud saddex meelood oo labo in ka yar inaa qumays oo aqumtid waa marmar wa nisfahuna inaa qumtid adnaada haddaa ku xidhid oo aa ku cadaftid hameenka niskiis marmarna hameenka barkiis wa huluthahuna huludkiisna inaa qumaysid hameenka saddex meeloodoo meel mar waxaa uu qumayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam hameenkoo saddex meelood loo dhigay labadiis wax ka yar marna hameenka niskiis marna hameenka huludkiis waa saacado tiro badan siddeed saac wax ku dhow marna waa nis oo waa lix saac marna waa hulud oo waa afar saac wa daa'ifatun daa'ifa iyo kooxna inay qumayso kuwaasoo min aladiina ka ada kuwii macaka adiga macaada ahaaday ku rumeeyey ee muuminiinta ahaa iyona inay sidaasoo kale samaynayaan oo kugu dayanayaan waa aayaddii bay la macno tahay kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuuna wa bilasxaari hum yastakfiruun suuratu wadaariyaad baynu ku soo marray marka haddii ciraabtaa la maro waa sidaas oo wa nisfahu wa huluhahu la akhriyo laakiin haddii la akhriyo wa nisfihi wa huluhihi macno kalaa laga faa'iidaysanayaa oo soo baxaya markaas adnaa wax ka yaraansho badan min huluhay lleyli wa nisfihi niskiina ka yar ka yaraansho badan ka yar iyo wa huluhihi niskii wax ka yar uludkii wax ka yar uluthay leyl wax ka yar wallaahu ilaahayna yuqadiru mid qadara weeye mid qadaraya ilaahay weeyaan alleyla hameenka iyo wannahaara maalintaba ilaahay baa caalim ku ah maqaadiiru leyl wannahaar ajsaada iyo saacadaha hameenka iyo maalinta ilaah baa og ilaahay wuxuu og yahay saacadahaas hameen iyo maalinba ku jira waxa aad samaynaysaan xilliga hameenkii mugdigaas waxa aad la imaanaysaan idankoo ilaahay riddihiisa raadinay marka ilaahay almudabbir liamri lleyli waannahaari weeye hameen iyo maalinba arrinkooda kan maamulaya wey calima ilaahay wuxuu ogaaday oo og yahay aanu shaaniye lan tuxsuuhu inaynaan idinku koobaynin inaynaan idinku koobi karin inaynaan awoodin qiyaamuleyl hameenkao dhan taagnidiisa iyo hameenka badankiisa inaad taagnaataan leanna waxaa lagu dadaalayay intii loo diray ee saacaad ahaa hameenka niski markii la yidhi ama uluay leyl la yidhi ama ulu la yidhi in aysan waxba ka tegin oo intii oo dhan la yimaadaan saacada lama haysto saxaabadii waxay rabaan wixii loo diray inaan waxba ka nusqaamin oo daqiiqad ka yaraanin arrintaas way ku dhibadata calima ilaahay wuxuu ogaaday ogyahayna anu shaaniya lan tuxsuuhu kaa inaydna idinku koobi karin markaasaa iyagu iyagoo isleh wixii la idiin dirayeysa intii ka yaraanin bay ku qaadanaysay intii ama hurda idinla tegi lahayd ama intii ka yara aqumi lahaydeen xilligii ka hor diyaargarooba habeenkii oo dhan inay taagnaadaan bay keentay ama habeenkii badankiisa oo dhan deedna waa dhibtoodee ilaahay sidaasu oga ogyahadoo fataaba calaykum ilaahay waa idinka toobad aqbale waa maxay waa idinka noqdo fataaba calaykum ilaahay waa idiin naxariisayoo takfiif baa ilaahay idin siiyey taaba calaykum rajaca calaykum bitakfiif ilaahay waa idiin fududeeyey wey fataaba ilaahay waa noqda calaykum dushiina bimacnaa waa idinka takfiifiyey oo waa idinka fududeeyey sidaa mar hadday tahay faqra u akhriya maakii tayasara fududaada oo min alqur'aani ah markaas tii hore oo suuradda lagu soo bilaabay yaa ayuha almuzamilu qumi leyla ilaa qaliila fataaba calaykum taan baa halkaas lagu takhfiifiyey oo looga fududeeyey oo suurad aakhirkeedii uu nasakhayo awalkeedii baa lagu tilmaamay fataaba calaykum fakhafafa calaykum ilaahay waa idinka fududeeyey wa asqada cankum ilaahay wuxuu idinka riday farda qiyaami leyl qiyaamuleylkan faralnimadiisa awal lagu faral yeelay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa laydinka riday iyo idinkaba faqra uu akhriya bimacnaa waa maxay qiraadu salaadda markii la tukanayo waa rugni ka mid ah in qur-aan la akhriyo oo faatixada la akhriyo faqra'uu bimacnaa fasalluu tukada maa tayasara wixii fududaada oo min alqur'aani ku tukada oo salaatuleylka markaad tukanaysaan waxaa ku akhridaan oo ku tukataan idinkoo salaad ku jira haddaa wax akhrida hadda salaad qiradaasaa ku tukata wixii idiin sahlanaada taa ku tukada wixii idiin sahlanaada iyadoo aan laydin dhahayn hadda uluuleyl ama wixii la mida aan saacad laydiin qabanayn walow qofku qadar yarba ha tukanayo hameenka inta kaco laba ragcadood afar ragcadood walow qadra xalba shaati neef ariga intii la lisaba qiyaamuleylka u kaco marka tukada salaatuleylkii la imaada ku akhriya wixii idiin fududaada markaad waajibkii saarnaa qiyaamuleylka waa laga nasr salaadaha shantaabaa waajiba culimmada qaar baa waxay leeyihiin nebiga xaqiisa calayhi salaatu wasalaam qiyaamuleylku sidiibuu u saarnaa ummaddaa laga fududeeyey laakiin sida loo badan yahay waxa weeyaan waa laga wada riday weeye faralkaas xagga nebiga iyo xagga ummaddaba salaatuleylku inay fadli badan tahayna meeshaan baa laga qaadanayaa fataaba calaykum faqra'uu maa tayasara min alqur'aan wallaahu ilaahayna yuqadiru alleyla iyo wannahaara ilaahay kaa weeyaan subxaanahu wa tacaala calima an lan tuxsuuhu fataaba calaykum faqra'uu maa tayasara min alqur'aan xasanulbasri baa yidhi waa waxaa lagu akhrinaya salaadda maqribka iyo cishaha culimmada kale qayb ka mid ah waxay dhaheen maa tayasara minhu waxa weeyaan waa mia aaya waa boqol aayadood oo boqol aayadood qofkii hameenkai akhriyay qur-aanku ha dhowti lama doodoo ma dacweeyo baa aahaarta qaarkeed ku timid qays ibnu xaazim waxaan ku daba tukaday buu yidhi cabdullaahi binu cabbaas ragcad kasta wuxuu akhrin jiray faatixada iyo bilowga suuratulbaqara markaan la hadalnayna wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi faqra'uu maa tayasara min alqur'aan aayadahaas gaagaabanee bilowgaaye aan ku akhriyey baqara ah buu u soo deliishaday waa sidaas buu yidhi faqra'uu maa tayasara min alqur'aan haddaba waxaa jira dad cududaara leh oo qiyaamuleylka uusan u sahlanayn calima ilaahay wuxuu ogaaday subxaanahu wa tacaala anu sha'niye sayakuunu inuu ahaan doono minkum idinka xaggiinna ka ahaan doono mardoo kuwo xanuunsan kuwo jiran in xaggiinna laga heli doono oo xanuun i qaba oo xanuun cajsi geliyey oo aan awoodaynin qiyaamuleylki waa laydinka fududeeyey marka iyo wa aakharuuna kuwo kale kuwaasoo yadribuuna safraya fil ardi ardada dhexdeeda yabtaquuna xaalay dalbayaan min fadlillaahi ilaahay fadligiisa waxaa kaloo idinku jira kuwo musaafiriina oo dhulka safraya oo ilaahay fadligiisa iyo risqigiisa dalbaya oo xalaal iyo xoolo iyo waxaa raadinaya oo dadkaas haddii iyagana la yidhaahdo qiyaamuleylka halkaan u istaaga safarkii joojiya salaad gala haddee waxay noqonaysaa inaysan socon kuwo jiran waan qiyaamuleylkii la imaan karin kuwa musaafiriina haddii la yidhaahdo safarkii hakiya salaatuleylkii baa soo galay inay kuwaasna idinku jiraan waa laba qolo waa waxyaalaha loo fududeeyey iyo wa aakharuuna kuwo kale kuwaasoo yuqaatiluuna dagaalamaya fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa waa kuwii khusaadda ahaa mujaahidiintii rasmiga ahaa wey maxay u dagaalamayaan liicilaayi kelimatihi wa nashri diinih ilaahay kelimadiisa koryeelideeda iyo diinka ilaahay faafintiisa dagaalkooda wakaas kuwaasa xaqudirir weeyaan daacad weeyaan kuwaas saddexdaa qolo qolo kastoo ka mid ah qiyaamuleylku waa dhibaya kuwa waa jiran yihiin kuwana waa musaafiriin kuwana jihaad bayba ku jiraan deedna sidaa darteed ilaahay waa ka fududeeyey fataaba calaykum waa laga fududeeyey waa laga takfiifiyey qiyaamuleylkii waa sunna qofkii la imaan kara markaasaa misna la soo celiyo waxaa la yidhi faqra uu akhriya maakii tayasara fududaada oo minhu min alqur'aan oo ku tukada wixii idiin saalanaada oo qur-aanka ka mid a wa aqiimuu ooga asalaata salaada ooga salaaddii la faral yeelay weeye wejka ugu kaamilsan salaadda ula imaada waatuu bixiya azakaata zakadana dhiiba waa zakadii idinku waajibtay wey dadkii mustaxiqiintaa sii suuraddu hadday maki tahay haddee waa iyadii maki ahayde waa dee zakada waxaa lagu soo waxaa la faral yeelay markii madiine la joogay markii madiine la joogay ayaa la faral yeelay zakada ibnu cabaasku wuxuu leeyahay waa sadaqooyinka aan sakada ahayn sakada wixii ka soo haray wey qaraabada la xiriiriyo martida wax la siiyey iyo kuwa la midka ah ayib culimana waxay leeyihiin suuraddu waa maki ilaa aayaddan mooyaane laa zakaa bal meesha lagu soo hadal qaado wa aqridu llaha ilaahayna amaahiya qardan amaa xasana wanaagsan horta marka koowaadba salaadba haddii qur-aanka lagu sheego waxaa lala xiriiriyaa qaaliban sake lays amrayo salaaddu waa cimaaduddiin waa diinta tiirkeeda bayna alcabdi wa rabbi sakaduna waa iyana waa cimaaduddiin kaloo beynahu wa beyna ikhwaanihi qofkan waxaa la rabaa dadka xaqan u waajibay inuu gaarsiiyo cibaadaadka qofka jirkiisu la yimaado badaniga ah tan ugu weynanka badan waa salaada cibaadaadka maaligaayoo xoolaha xaggooda la xidhiirana tan ugu weynanka badan waa sakada wa aqridullaha ilaahay amaahiya qardan xasana oo wixii adigu aada la baxaysay oo adigu ajarkeeda aad helaysay oo ilaahayna ku siiyey wixay ka dhigan tahay hebel wax siiyo anigay amaahi ilaahay ku leeyahay aniga xaggayga iikaaji kuu jidha oo kuugu horaysaa hebel sii ama hebel abaahi maahe ilaahay aqridullaha qardan xasana wamaa tuqadimuu waxaa hormarisaan lianfusikum naftiinna aada u hormarisaan oo min khayrin khayra oo samafal ah oo khayra oo sadaqa bixina tajiduu waa helaysaan hu shaygaas cinda allaahi ilaahay agtiisaa ka helaysa wax allaale waxaa bixisaan oo khayra oo meel wanaagsan ku bixisaan oo maala oo sadaqaa tajiduuhu cinda allah baa ka helaysaan tajiduuhu waa helaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisa huwa shaygaas damiirkan fiiri tajiduuhu daas ku xir huwa shaygaas khayran baa ka helaysaan mid khayr badan mafcuulkii labaad baa ka helaysaan waa cadamo isagoo weynan badan ajro xagga ajarka khayran oo la xaaleeyana waa jira waa ciraab kale isagoo ka khayr badan wixii awal aad la hadheen ama aada adduunka ku reebateen adduunyadu waa dhammaanaysa aakhirana waa baaqi wamaa cinda allaahi khayru lilabraar tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wa acdama ajra wastakfiru allaha ilaahayna u istikfaarsada ilaahay dhaafidiisa dalba mar kastaba istikfaarta badiy maxaa yeelay fa ina alinsaana qallamaa yakhluu min taqsiirin qofka insaanka waxaaba iska yarba gaboodfal inuu khaali ka yahay ama tafriid markay istifaartii badiya oo waxa weeyaan xataa camalka saalixa iyo ramadaanka iyo khayrkai markuu soo qaabilsan yahay in istikfaarta iyo toobadkeenka iyo isnadiifinta la badiyo aad bay u caji badanta dadkan hadda qiyaamuleylkiiba soo tukadeen markaasaa misna waxaa la leeyahay idinkoo saa u cibaadaystay istikfaartii badi dadkii wanaagsanaa saasay samayn jireen baa leehi muxuu dhahayaa astakfir allah inahu kaana tawaaba astakfir allah ina allaha gafuuru raxiim astakfir allah inahu kaana gafaara rabbi ikfir warxam wa anta khayru raaximiin wاkfir lanaa warxamna wa anta khayru اlgaafiriin waka asmaada qur-aanka ku jiro soo qaadanaya isagoo istikfaartii ku keenaya marka wixii aa hormarsataan halkaasi idiin jiraan qof kastaana wuxuu hormarsaday iclamuu anna kulla mri'in calaa maa qadama qaadimun qof kasta wuxuu hormarsaday buu u geli doonaa oo u tegi doonaa wuxuu gadaal marsadayna wuu qoomamaynaya qofku markau dhinto dadku waxay dhahayaan maa khallaf qofkaani muxuu ka tegi malaa'igtuna waxay dhahdaa baa la yidhi maa qadama war qofkaani muxuu hormarsaday sayd cumar baa soo maray baa la yidhi quburaha baqiiculqarqad waa maqbarada madiina geedkaasaa ka bixi jiray qarqadku waa geedkaas kaasuu dhihi jira assalaamu calaykum ahla alqubuur annagu warkaan hayno akhbaaru maa cindanaa annagu haddaan idinka dambayna warka aan hayno waxa weeye dumarkiinna waa la guursadaa ka dhimateen guryihiinni aa bahayadeenna waa la degay xoolihiinnina waa la qaybsaday dad baa loo dhaxla warka agtayadaa kaa weeye fa ajaabahu haatifun haatif baa u jawaabay cidaan loo jeedinoo hadalkeeda la maqlayo hada huwa alhaatif waxaan la wada hadlaysa mayaa ujeedaa haatifka meesha laga keenay haatifkaas baa uu maqal u jawaabay oo dhahaya yabna alkhadaab akhbaaru maa cindanaa haddana warka agtayadaa anna maa qadamnaahu wajadnaahu waxaan hormarsannay waa haynaa wamaa anfaqnaahu faqad rabixnaa waxaan bixinnayna waa ku ribixnay waa naloo jibjibaara waxaan gadaal marsannay oo isku dhejinaynayna faqad khasirnaa qadim linafsika qabla mowtika saalixa wacmal falaysa ila alkhuluudi sabiilu shaacirku wuxuu yidhi shiikhaas naftaada dhimashadaada ka hor camal saalixa u horumarso adiguna camal fal wanaag falaysa ila alkhuluudi sabiilun waarid waddo loo qaadaa ma jidho cid waaraysaa oo noolaa ma jidho weeyaan marka wastakfir allah ina allaha ilaahay kafuurun waa mid dhaafid badan kaiiru lmaqfira wey liman istakfara qofki u istikfaarsadaa ilahay waa u dhaafaa raxiimun ilaahay wey waa mid naxariis badan qofkii ka naxariis dalba ilaahu noo dhaafo oo noo naxariiso aamiina yaa rabba alcaalamiin markaasaaba dadka qaar sayi'aadkii xumihii ay la yimaadeen xasanaad baaba loogu bedelaya allaha dhaafidda badan baa qof baa allaha ah rabbigaa wey dembi kastoo qofka ka dhaca waa inuusan quusanoo ilaahay u noqdo weeyaan istikfaar maca towba noqosho maceeda al rabaa ina allaha kafuurun raxiim ilaahay waa dhaafid badani waa naxariis badani salaadda qiyaamuleylkaana saasaa looga fududeeyey iyo wujuubkeedii suurat lmudair makiyatun wey aayadaheedu waa konton iyo lix aayadood waa suuradda toddobaatan iyo afraad waxay ka hadlaysaa sidii suuraddii ka horreysay qaabkii u hadlaysay suurat lmuzammil iyo iyada shakhsiyadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo jawaanib dhinacyo halkaa ka mid a laga hadlaya yaa ayuha almudair baa la yidhahda suuraة اlmudair waa suuraة اlmudair mar hadday makiba tahay dee qur-aanka makigaah usluubka u hadli jiray iyo meeshuu ka hadli jiray ayay iyaduna ka hadlaysaa oo ay kula mid tahay weeyaan bism اllaahi الرaxmaan الraxiim yaa أyuha اlmudair kan isduuduubayo oo isdadayow qum istaag faandir dig oo dadka u dig qum kac oo istaag oo faandir dig cadaabka ilaahay dadka uga dig haddaysan iimaan la imaanin sidaas baa lagu yidhi waxay ahayd nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku cibaadaysan jiray godkii la dhihi jiray kaaru xiraa buur dheeroo maka ku taalla god dhaladeeda kusii yaal weeye jibriil baa u yimid aayaadkii wuxuu ula yimid ugu horreeyey ee qur-aanka soo degay iqra bismi rabbika aladii khalaq aayaadkaas khalaqa linsaana min calaqin iqra warabbuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam halkaa ku jooji aayaadkaas u keen waa aayaad ku horreeyey qalbigiisoo lululanaya nebiga wuu soo tegey khadiija u yimid waa xaaskiis kaasuu ku yidhi zammiluunii zammiluunii yaa ayuha almuzammil baa soo degto qumi leyla ilaa qaliila waxyigiibaa go-ay muddaan waxba lagu soo dejin nebigu waxoogaabu tiiraanyooda oo murgay calayhi salaatu wasalaam markii dambe isagoo maraya meel buu cod xagga samada ka maqla madaxu kor buu fiiriyey mise malagii u yimid qaaru xira isagoo jooga waa isagoo kursi ku fadhiya bayna samaa'i walardi cirka iyo dhulka dhexdooda hawadaas baaba jibriil kursi u yaalla markaasuu nebigu argagaxay ehelkiisiba misne u yimid dairuunii dairuunii buu yidhi soo dada soo dada waxaa la soo dejiyey yaa ayuha almudathir qum faandir baa layidhi xilkaa weyn baa ku yaalle istaag oo kac oo dig oo cadaabka ilaahay dadka uga dig wa rabbaka rabbigaana fakabbir weyneh ilaahay subxaanahu wa tacaala rabbigaa tacdiimi oo weyneh wa rabbaka fakabbir wa hiyaabakana fadahhir dharkaadana dahir najaasaadka iyo mustaqdaraadka iyo waxyaalahaasoo dhan dharkaada ka nadiif lianna qofka muuminkaa waa dayibun daahiru mid wanaagsan oo daahira khabiid iyo wuxun inuu xambaarsan yahay iyo najaaso dow ma aha wa hiyaabaka fadahhir kuwa gaalada iyagu waxba iskama nadiifin jirin xagga qalbigana waa loo isticmaalaayo qalbigaadana nadiif ismi iyo macaasi iyo xumo oo dhan qof kasta inuu qalbigiisa ka nadiifiyo ayaa iyana la rabaa qofku markuu isagoo dhan nadiif yahay bay waxay dhahaan hebel waa daahiru hiyaab wallaahi qofkaas waa dharkiisu waa nadiif maradiisu waa saafi sidaasoo kale isticmaalaan wahiyaabaka fadahir warujza asnaamtana fahajur ka haajir haw dhowaan wixii ay caabudi jireen agteeda ha mari haw dhowaan wixii la nacoo dhan weeyaan fajtinibu rijsa min alawthaan suurat اlxaj marka waxaa la yidhi warujza fahajur waxaa weeyaan kalaamun jaamicun limakaarim اlakhlaaq waa hadal makaarim alakhlaaq jamcinaya xumi oo dhan baa laga fogaanaya waa ihdina siraada almustaqiim oo kale wey walaa tamnun ha manaysanin ha galladaysanin intaad dadka wax siisid ha galladaysanin tastakfiru xaalaad badsiinya dalbayso oo waa maxay intaa cid wax siiso inaaba ku raadinaysid waxaad siisay wax ka badan in adiga aa ka hesho qofkaan waaan si waxaan u hadiyey wax ka badan adna aa ka heshi ama cid inta wax siisid inay kula badato wixii aad siisay tastakiro adoo xalaa badsiinya dalbays xataa wax badan haddaa bixiso lama badsadoo laysma dhao wax badan baa bixisa walirabbikana fasbir yaa sabir oo qoomkaada dhibta kaaga imaanaysa ku sabir fa idaa nuqira markii la afuufo la gujiyo fi naaquuri naaquurki oo suurkii ah fadaalika midkaas yowmaidin maalinkaas yowmun waa maalin maalinkaasoo casiirun culus cala alkaafiriina gaalada dusheeda ku culus ayru casiirin kayru yasiirin weeyaan khabarun bacda khabar mid fudud kayrkiis waa midaan fududayn fadalika yowmaydin yowmun casiirun cala alkaafiriina hayru yasiir maalinkaa isaga ah kaa weeyaan dadka muuminiintaabaa ilaahay u fududaynaya amaa kuwa gaalada ah dee waaba hayru yasiirin cala alkaafiriina hayru yasiirin mid sahlan oo fudud kayrkiis ayuu kuwaa gaalada ku dul noqonaya maalinka isaga ah darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam sawaab